kooxaha waxaa jira in dhanka mathalan amniga horumar baa laga gaaray horumarka ugu muhiimsan waxaa kamid ah in la dejiyey qorshaha ka gudbidda amisom ay xilka ugu wareejinayso ama looga gudbayo ciidamada amisom dalalka afrikaanka ka jooga soomaaliya oo loogu gudbayo ciidan soomaaliyeed qorshahaas oo ahaa mid madaxda soomaalida oo dhami madaxda dowladda federaalka iyo tan goboladu ay iyo kuwa goboladu ay isku raaceen oo sidoo kaleetana a u-du ay iyaduna taageertay oo eurubiyankuna dalalkan yurub oo iyaguna ciidamadaas taakuleeya iyaguna ay taageereen qorshahaas wuxuu ahaa mid mid maaragtay aada loogu baahnaa marka kaasi waa waa horumar waxaa kaloo jira xagga siyaasadda waxaa iyadana la diyaariyey qorshaha loo yaqaano siyaasadda loo dhan yahay oo ah sidii lagu gaari lahaa doorasho hal qof iyo hal cod ah oo laba kun iyo iyo labaatanka oo iyadana dowladda dhexe ay isku raaceen goboladu sidii ama ama dariiqii lagu gaari lahaa dib o eegidda iyo dhamaystirka dastuurka qaabka doorashooyinka iyo waxaas oo dhan iyadana horumar baa laga sameeyey dhanka dhaqaalaha iyadana dadaal badan baa laga sameeyey dalka gudihiisa ama ha noqoto sharciyada la xiriira maaragtay xeerka isgaarsiinta ama kuwo badan oo la xiriira maaragtay canshuuraha iyo wixii lamid ah iyo tan ugu muhiimsan maaragtay maxaa la socdaalkii ama socodkii ama dadaalkii kusaabsan dadaaladii kusaabsanaa in soomaaliya la maro dariiqii deenka looga dhaafi lahaa oo guul fiican laga soo heyey waxaan loo yaqaano staff monitoring program oo wasaaradda maaliyaddu ay ka ahayd horseed ka ahayd horkacaysi marka inahaas ayaa kamid a horumarka dowladda soomaaliyeed ay sheegan karto marka la fiiriyo shirarka caalamiga ah waxaa k waxaa hore u jira shirka dhacay isla magaalada hadda shirkan uu ka dhacay brussels oo lagaga hadlaya soomaaliya lacago badan loogu yaboohay laakiin weli lacagihii aan la siinin dhinaca dowladda laftirkooda ballamadii ay qaadeen aanay wada fulin marka ma is leedahay kulamadan caalamiga ah labada dhinacba ama inta bulshada caalam caalamka ha noqoto ama dowladda federaalka ha noqotee waxyaabaha laysku raaco laysla meel dhigo waa waxyaabo aan fulin oo wakti badanna uu ku lumo
maya anigu intaas waa waa ka raja fiicnahay horta wakti badan kuma lumin hadda shirkan waxaa la joogayaa laba beri ama hadii ugu badan saddex beri waa run in mararka qaarkood ballamada dunida soomaaliya u qaado sida loogu talagalay aan loo fulin waa run in sidoo kaleeto dhanka soomaalida ay mararka qaarkood wax ka dahaan laakiin haddana haddaad fiirisid sida dunidu noo soo garab istaagtay iyo horumarka maaragtay xukuumadihii kala duwanaa ee soomaaliya soo maray ay soo sameeyeen intii burburka kadib runtii waxa weeyaan kulamadaanoo kaleeto waxay leeyihiin faa'iido badan ayay leeyihiin faa'iidadu intaas way ka dhaqsa badnaan kartay wayna ka ballaaraan kartay laakiin haddana waxay aada uga fiican tahay inaan la qaban shirar sidaan oo kaleeto loogu tashado oo laisla laisla diyaariyo geedi socodka maaragtay horumarkaas soomaaliya ay ay rajeynayso inay gaarto marka waa waxa weeyaan waa wadatashi waa gole wadatashi iyo sidii laisula shaqeyn lahaa looga hadlo
marka marka laga soo taga in dowladda ay waxyaabihii u qabsooma ay kusoo bandhigayso ma jiraan wax kale oo aad ka sugaysaan beesha caalamka in ay kulankan kusoo gudbiso
ha mar kasta maxaa la yihahdaa baahida soomaaliya ay qabto si ay maaragtay horumar dadkeeda iyo dalkeeda u horseeda maaragtay maxaa la yahada in la helo dhaqaale xoogan amni sugan shaqo dhalinyarada badan oo iyo dadka badan oo shaqa la-aanta ah in shaqo loo helo iyo xirfado in maaragtay maxaa la yihahda adduunku uu xaqiiqsado soomaaliya inay kasoo baxday dhibaatooyinkii ay waktiyada qaarkeed kusoo jirtay in la aqoonsado oo la bedelo sheekada soomaaliya ku saabsan oo soomaaliya usawireysa mar kasta dal amni xumo iyo maaragtay maxaa la yihahdaa dhibaato ka jirto taas oo aan dhiiri gelinaynin in dunidu ay soomaaliya ula mucaamalsanto sida dalalka kaleeto oo ama ha noqoto dhanka maalgelinta ama ha noqoto dhanka ixtiraamka loo hayo dadka iyo dalka soomaaliyeed iyo hay-adaheeda kala duwan marka waxaa la gaaray waktigii dadka soomaaliyeed iyo xukuumadahooda xukuumaddooda maselaya toos loola xiriiri lahaa oo taageerada qaarkood sida adduunka kale ka jirta ay u ahaan lahayd mid dhex marta dhinaca soomaalida iyo dalalka kale oo gacan ka geysanaya horumarka soomaaliya